bismillahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh dhegeystayaal hamiinfeela ka dhowaada warkaan hamiinimo idaacadda raadiyo baydhaba qodobada hamiinimadan warkaana siga dhegi doontame baa ku mid ahaa maamulada koonfur galbeed soomaaliya iyo kaduuna ee nigeria oo heliis wada saxiixday afar qofood iyo kageeriyootii kacawo iyo qodaayan oo kahakadunti maraykanka oo geeka baawar ka wareejiya dowladda soomaaliya al-shabaab oo weerarka qaadi deegaana lagu qabsaday baleeshabeelaada ka dagaalamay deegaana kayaala duleedka degmada jowhar gudoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal oo la dooraday akhbaaraadka bannaanka mabaahaminimo baa ku mid ahaa gurmad xoogan oo lakabaaday goobaha ay diyaarad la waacsanaay oo socota waa hamiinimada talaada ee woo arbaaniya ay hoyda ayta taaradan ee kabeeganta lita bilo toddobaad ee lamada kun labaatiyo kowda taasna babaahna qodobada warkaan ahaa ninka door korona hatan inas diyaariyaayoogay oo faahfaahsana hamiinfedhegeystayaal madaxweynaha dowlad goboleedka soomaaliyeed ee koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed lafti gareen oo ka sugan caasimada abuuja iyo mabageeka kulan la qaaday dhijay katuuna ee nigeria maalam naasir axmed kulanka yamiba markii hore ka saabsanayay isxog waraysi oo ka eedan lamada dhinac iyo sidii wada shaqayn iyo weelada lahaayeen maamulada koonfur galbeed soomaaliya iyo kan kaduuna ee dalka nigeria kulanka kureed madaxweyne cabdicasiis xasan maxamed lafti gareen iyo malaama naasir axmed yamibayo shal saxiidana heliis is-afgarday oo ka salaysan dhinacyo shal duwan ooyo iska afgordanga maamulada koonfur galbeed soomaaliya iyo kan gobolka kaduuna ee dalka nigeria yamibayo ka heliyana caramayo kumidayin wada shaqeyn iskaaladow iyo mataanewka lamada dowlad goboleeda madaxweynaha koonfur galbeed cabdixasiis xasan maxamed lafti gareen yamiba usa booqasho ka seeday dalka nigeria kureed markii casuumaad rasmiya usa ku helay dhijaya maamulka katuna ee dalkaas ee nigeria warar dheeraada ayaha ku baxaya kaawo lagubiyaaya shiido oo kayaala miilankasaw safaynta batroolka ee duleedka magaalada muqdisho gaar ahaan deegaanka jasiira ee oo markaasa kaduntii dadka ku shaqeeya iyo kaawada goobjoogyaal yamibaa ku waramahayaan in kaawada iyo hakaduntii dadka dhowre oo iyo kaxoogsata ama murugmaal ahaaye heliyo qodaayan oo ka socotay shaqa warmibaa ku dhaladay khasaaran iska jarta dhimasho iyo dhaawac inta la xaqiijiya afar qof iyo ku mid ee dadkii qodaaya kaawada yamiba ka geeriyoodana goobta meelo dad kalena dhaawacyo ku diireen haanaas oo lijiiyo xaruun caafimaad iyadoona dadka walyeeladaha ku diirtii eglansameeya gurmada wararka yamiba intaas iyo kasii darahayaan in kaawada iyo haduntii deegaanka jasiira ee duleedka magaalada muqdisho iyo weli ka hoos jaraan dad kale islamarkaasna usa socda gurmad lahakabiyahay dadkaas oo xoogsatada murumaalkahay kaawooyinka lakubiyo shiidoha iyo carada dhismaha yamiba inta badan yahakudumaasa xoogsatada murugmaalka ee ku shaqaysadaas kaawooyinka waanmayba kaawooyinka iyo hadumowya ku dhaladay khasaaran iska jarta dhimasho iyo dhaawac diirasa dadka ku shaqaysta kaawada taliska ciidanka dowladda maraykanka ee qaramee qaaradda afrika ee lanka south africom yamiba geeka baawaro noocya nooca gaashaman ee iyo ka wareejiyana taliska ciidanka xooga dalka dowladda federaalk soomaaliya baawartan oo lanka talagalay inayo adeegsadaan ciidamada sida gaarka ee tababaran ee kumaandooska xooga dalka ee danab yamiba taliska africom use ka wareejiyay taliye jenaraal odiwaa yuusuf raage iyo saraakiil kale oo ciidana saraakiil ku socotay taliska ciidanka maraykanka ee qaaradda afrika iyo saraakiil kale oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka yamiba goobjoog ku hayana munaasabadda wareejiyowka baawarta iyo kudhiidii magaalada muqdisho jenaraal odiwaa yuusuf raage yamiba munaasabad oo munaasabada ku hadlayay marka hore mayba usan mahadnagay taliska africom usoona sheegay in baabuurtan yoon adeegsadeen ciidanka danab howlgallada ku socda guud ahaan dalka soomaaliya maraykanka iyo mabaws dowladda federaalka isu ku taageeray dhinacyada tababarada ciidanka iyo sahayda islamarkaasna ciidanka maraykanka iyo qeyb ku qaadaana howlgallada ku dhanka ee ururka al-shabaab oo laka fuliya u deegaana ka tirsan gobolada dalka soomaaliya wararkuna ku helayna duleedka deegaanka bacaadweyn ee gobolka mudug gaar ahaan tuulada sabeeno gowrac iyo mibayo sheegahana in miilaas usukudhiya dagaal xoogan dhexeeya ciidanka xooga dalka iyo al-shabaab dadka deegaanka bacaadweyn iyo mibayo ku warmayna in al-shabaab iyo weerar ka qaadeen tuulada sabeeno gowrac ee ka sugnaayan ciidanka xooga qeybta labaatan iyo koowaad iyo xandaraawiishta galmudug oo hiraabta miilaas iyo qobsadi hubka nooci jeysha la duwan iyo alnis adeegsadaayo dagaalka intiisa socday waana badadka iyo deegaankiyo sheegeena iniyo dhiigeen dhawaaqa rasaasta lamada dhinac iyo nisdhayos dhaafsadaayen islamarkaasna dagaalka usahaayiko ciidan culusa weli si dhab eh mayhan sheegna khasaaraha ku dhalday dagaalka ee ku socday tuulada sabeene gowra ee hooseda deegaanka bacaadweyne ee gobolka mudug iyadoona saacadaha socda iyo kushal hadla doonaan dhinacyada dagaalka markaasi milas ka dhexmari ciidanka xooga dalka qeybta labaatan koowaad iyo xandaraawiishta galmudug iyo bahiraabta la wareegana gacan ku-haynta deegaanada shal ee bacaadweyne tuulada gayacad sabeene gowrac iyo deegaano kale ka sugnaayeen al-shabaab si kastaba haatoo al-shabaab yamaba horeeyo on la wareegana deegaana ka tirsan gobolada mudug iyo galgaduud in muddo ay haysadeen waalmayba dhowr jeer iyo dhowr jeer dhiyay weerarayo wax ka qaadeen saldhigyo ku sugnaayeen ciidanka qeybta labaatan koowaad yoodana weerarkii inka dambeeya ku dhiya deegaanka wisila inkayaraan afar qof oo ku mid haayeen maleeshiya beelaad beeleed oo kadaoo ka dagaalami deegaana dhexeeya maandheere iyo daysame ee duleedka degmada jowhar ee iyo kadhamada iyo ka dhamadeen kureed markii dagaal xoogan miilaasa ku dhiya isku horimaadkan oo ku dhaladii muran ka salaysanaayay iska ee iskula muran ka salaysanayay lahaanshaha dhulbeereed yamiba uu sahajiitamay bilowgilaha dhaafa iyadoona horay dagaal lamada dhinacan shal dhexmari ee dadna ku kudhamadanga suldaanka beelashiidle suldaan axmed rashiid sheekh suceeb yamib iyo duqda duqeyda deegaanka degmada jowhar yamiba iyo baaqyo indareena lamada beel ee ka dagaalamay deegaanka dhexeeya maandheere iyo daysamo waarmay bajare weli cabsiluku qaba in mar kale dagaal dhex kushal dhexdhiya lamada beelood iyadoona deegaanada lamada beel iyo biyaha ka fataxeen webiga shabeelle oo iyo ka xiriirsanyaga guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal iyo mibageeka kulankii inka horeeyay iyo kaweeldeen teendhada afasiyonia ee heendaabka garoonka caadan cadda ee magaalada muqdisho iyo ka dooradeena guddoomiyaha guddigaas doorashada guddoomiyaha guddiga xalinta khilaafaadka heer federaal iyo miba uus ka tartameeyay lama mushara oo shalay cabdulaahi abyaan nuur iyo cali maxamuud faarax cali zeko oo ka tirsanayay guddiga cabdulaahi abyaan nuur iyo miba uus ka guulaysaday oo waana la doorday inuusa naqada guddoomiyaha cusub ee guddiga xalinta khilaafaadka oo helay tumiya farcood miila cali maxamuud usuna helay toddoba cod waanmayba kulanka goobjoog hayaya labaatan kow xubnooda doornimadii geeka guddiga doorashooyinka dowlad goboleedka puntland yamayba magaalada muqdisho ka doordeen guddoomiyaha guddiga iyo ku-xigeen shay waanmayba guddoomiye ku naqday cabdixakiin muuse maxamed oo helay cododiiraw tumiyo koowaad meele shalay iyo hayti markii guddiyada doorashooyinka maamulada galmudug iyo koonfur galbeed iyo doordeen guddoomiyaalka guddiyada iyo ku-xigeenadiyo kureeda maalmaha iyo kuweldan magaalada muqdisho mire dhegeystayaal warkaasi kula daretamaba idaacadda raadiyo baydhaba ee magaalada baydhabo haatana khabaaraadka banaanka diyaaradda la socdeen labaatan siyeed qof oo lakabaada goobahay bariga fog ee dalka raashiya kureed markii diyaaraddaasi laku waayey shaashada raadaarka lakala socda dulimaadyada dulimaadka diyaaradaha diyaaraddaasi oo nooc sheexaayey antinoof labaatiili yamaba la waayay xilihiyo shal gudubaasi magaalooyinka kayaala gacanka biyuudka kamajataka ee dalkaasiy wakaalada gaadiidka cirka ee dalkaasi yamaba sheegtay in ciidamada iyo iid eh cimilada iyo iid unxumahytay xiliga diyaarada iyo kadega lahayti garoonka magaalada balana ee ceeryaamo iyo cadceed hawan iyo markaasi qariidii dhammaan buuraha kyaa ka tirsan magaaladaas ra-iisul wasaaraha dalka ruushiya makhaa'il mashitiin yambus magacaaway guddi kaas oo yoolan xil saari baaritaanka dhacdada iyo ka geedaaman diyaaradda luweysinye guddiyada ee ero guutada ciidanka badda ee ka sugan badweynta basifig yamiba ayaa qeyb ku iina baaritaanka iyadoona diyaarada iyo maraakiib badda quusaw ee lankasaw gujiska qeyb ku iyana baadigoobka diyaaradaha diyaaradda lakawaaysinye bariga fog ee dalkaas diyaaradaas yamiba yahaitay to shaqeeya si tan iyo sanadkii kun sagaal boqol siyeetii lamadii sadaha iyo laha ku xigidii madaxda shirkadda iyo iskula diyaaradaas guud ahaan dhegeystayaal may baantaa ka gebagabeynay warkii hamiinimaysin kula dareertan idaacadda raadiyo baydhabo anoo maxamed baresiina dariirsiaima baaxsaarey maxamed cabdiraxmaan ibraahim jiirow dhanka farsamada baa in fadhiya iyo saaxiibkay hasanaadan khayr intii warkun warlamadan uu kulamnaan mabasiin ku tabaanay sidaas iyo nabadgelyo